markaas waa galay sufaraha badan yani danjilayaal badan oo uu hogaaminayo ninkii u n wakiilka uga ahaa soomaaliya oo ingiriiska ahaabaa heshiis la galay waxay ka hadleen four point fiveki iyo sheekadiisii kabacdii annagu waxaanu la mawqif noqonay dawladda iyo shacbiga reer puntland baanu mawqif la ahayn iyadoo qoran baa loo akriyay loona gudbiyey loo qaybiyey koobiyaasheeda marka iyagu maxay marka aragtiyo idiin soo gudbiyeen oo oo ay idinku dheheen iyagu four point fiveki in la taageero bay doonayeen laakiin annagu waanu leeyahnay leanna ninkani matalan isagoo saddex casho joogay dalka ayuu arrintaasi toosa isaga taageeray taa waa la yaabanayn waxaanu kaloo la yaabanayn ise markiiba yuenkaa loo gudbeeyey soomaaliya qoonkaa isku raacday annaguna sidaa waxay nagu noqotay yani tanjiciishay nagu noqotay waana loo sheegay iyagu marka labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo lix iyo tobanka waad moodaa inay horeysiinayaan lix iyo to iyo labaatanka horeysiinayaan laakiin annagu waxaanu horeysiinay lix iyo tobanka ka horeysa labaatanka mawqifkayguna kaa weeye waxaa dalka hadda jiro oo hadda si loo carab loogu carabaayo loo xarqadanaya wax halkan uun ka bilaaba in ahayd baa loo sheegay marka idinku ka isim ahaan iyo ka shicib ahaanba ma u gudbiseen ama u sheegteen saakaba qaabka ku diidan tihiin four point five four point fiveka waa la diiday iyadoo qoraal baa loo dhigaada iyadoo qoran baa loo akriyay loona dhiibay wixii meesha joogay oo dhan laman iyo koobi bay u qateen shirku hadduu soo dhamaaday maxaa lagu soo kala tegay marka dee shirkii saasaanu ku kala tagnay wixii kale oo aad idinku way jirtaa qolada iga waxay yidhaahdeen bal wixii siyaasadda halkaa sidaa u gashay reer puntland dawlad iyo shacbi ah sida aada uga saari lahaydeen ama meeshii kale looga gudbi lahay gudbinaha waanu idinka sugaynaa dabeetana waxaa yidhi jawaabta waad heli doontaan haddii alla idinka dhigo xilli aan beriyo saa dambe laydin odhanayn laakiin jawaabta waad helaysaan meeshay leedahay wayna soo maraysaa saasaa lagu
waa tahay mar hadday idinka idila shideen horeyna ay shiro kale usoo galeen madaxdii dalka ay la soo shideen maxay marka aragtiyo aad is leedihiin puntland way kala tegi doonaan dadkaasi weli shir dambaa u haray oo wax siyaasiyiinta way la shiri doonaan dawladda lagida way la shiri doonaan laakiin inagu mawqifkayo isagoo cad sidaas ayuu ahaa haddaad soo noqnoqonaysaan iyo haddaad sii noqnoqonaysaan ba annaga meeshaan joognaadaa dee la yidhi su-aashii nala weydiinaya inaanu ka jawaabno diyaar baanu saana wata marka ma laga yaaba mar haddii ay mar labaad idinla soo hadlaan ama wafdiyo kale oo beesha caalamka kasoo socda ay idin yimaadaan in mawqifkiina aad ku diidan tihiin four point fiveka kaisima ahaan u isbedelo wallaahi taasi waa adag tahay aada iyo aad bay u adag tahay inuun xalal kale iyo wax la helo ha joogtee dee wixii dadku heshiiska ku ahaado ama dastuur ahaa ama heshiis garowe ahaa ama mid kaloo garowe ahaa yacni ama puntland ay ka biyo diidsanayd oo aan waxba loo tixgelin iyo miisaanka puntland ay meesha ku leedahay in meel banaan oo dabayli dhacayso inta lala dhigo hadba gees naloo kaxayo noqo nooma fududo